Maalmaha ciidaha waxaa carruurta loo soo iibiyaa agabyo ay ku ciyaaraan, kuwaasoo isugu jira kuwa u wanaagsan iyo kuwa khatar ku keeni kara xubnahooda muhiimka ah sida indhaha, waxayna u horseeddaa carruurta loo soo iibiyo agabyada qoryaha iyo bistooladaha loo soo ekaysiiyay in mustaqbalka ay noqdaan carruur kusoo barbaartay hub la isku rido iyo dagaal. Maxamed Faarax Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa inooga waramay khatarta ay leedahay in carruurta lagu ciidsiiyo agabyo dhibaato ku keenaya.
aada umaasan tahay run ahaantii waxaa u malaynaysaa maalmaha ciidda markii la gaaro kale in inta badan waxyaabaha basooladaha oo kale iyo baaruudaha in celebrationaha ama dabaaldeg ahaan ilmaha ay ugu dheelaan runtii dhaqan soomaaliyeed ma ahayn waxyaabaha keenayan waxaa ka mid ah waaqacu isbedelay runtii control la-aan oo jirto dhanka ii sheegay yacni community aan u dhisnayn waxyaabahan saadaalintan iyo problemkan laga controlo ilmaha aragti ahaan waxaan u arki karaa aniga inay saadaalinayaan problem runtii yacni adduunka meel ay ka jirta ma garanayo agabyadan la keenayo hadda waxaa kusoo idlaaday aan arkayay maalmahan baaruud oo kale baaruud runtii adigoo iska shaaxinayo oo iska shaaxcabayo muqaayadaha iska fadhiyo oo kale ilmaha inay sameeyaan wax la dhahayo bulshadii inay qalqal ku abuuraan kale ama cabsi qofkii soo maanta dhan soonnaa oo refreshment iska qaadanayay oo rabo inuu isdejiyo aa tartiib baaruud in loo shido aa agtiisa in la dhigo kale si iyaga micnaha ay ka rabaan ah yacni relief ay ku dareemayaan waa iska ilmo waaye laakiin yacni waa problem sabab waa bulshada dabcan waxaa yacni liidgareynayo ama hogaami u ah ganacsatada runtii iyaga naftikooda doorkooda ka qaadanayo la rabay in la control dhanka caafimaadka runtii wuxuu ku yahay caqabad waxaa dhacda kaisas badan baalkan hadda bastooladahan oo mirtoo kale in percentagekooda lakin waa iska yaryahay lakin inay ishis kaaga dhuftaan oo kale waa riskigiisu wataa agabyadii hore la isticmaali jiray lasoo dhoofin jiray adi toban sano ka hor ma aan hadda waa waa kriski badan yahay runtii ninka ganacsadaa opportunity cost waxa laha inuu iska fiira laga yaaba ama inuu ka fiiriyo lacag yacni faa'iido soo raadinayo oriented money yani lacag ujeeda ah laakiin ma ma ma analyse gareynayo ama fiirinayo dhalinyar ilmaha yar waxyaabahan loo keenayo maxaa problem riski ka dhalan karo angalka kama fiirna oma taxliilinayaan laakiin ujeedkooda uu yahay lacag keliya muddooyinkii u dambeeyey waxaa maalmaha ciidaha soo badanayay ciyaarta loo soo iibiyo agabyada hubka lagu matalayo kuwaas oo bulshada looga digay si ay u ilaaliyaan mustaqbalka ubadkooda